بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله باب معرفة علامات الإعراب إعraabka calaamaadkiisa garashadiisa baabkan waa baabka ugu muhiimsan naxwaha naxwaha baabka ugu muhiimsan waa baabkan la yihaahdo baabu macrifati calaamaati اlicraab ninkii baabkan fahmaa naxwo waa fahmaa ninkii baabkan fahmi waayo laakiin naxwo waa ka haray saas daraaddeed waa in marka xoogga la saaro meesha uu leeyahay macrifati calaamaati اlicraab wuxuu ula jeedaa macrifati calaamaati aqsaam اlicraab saas ka wadaa marka aqsaam waa qadaran tahay wuxuuna ka wadaa icraabka aqsaam sooma lahayn meeqax bay ahaayeen afar oo kale ah rafco nasbo khafdo jasmo haddaba afartaa shay waxaan dhahnay wax la arka ayagu ma aha soo ma aha laakiin wax lagu gartay leeyihiin wixii lagu gara lahaayuu rabaa inuu meeshan kaaga sheego rafcaha calaamaad lagu gartuu leeyahay kelimadu inay marfuuco tahay calaamaad lagu fahmo oo aakhirkeeda laga helaa jirta nasbahana waa sidoo kale khafdahana waa sidoo kale jasmahana waa sidoo kale haddaba mid kasta oo afartaas ka mida calaamaadkii lagu gara lahay kelimada aakhirkeeda inay taalo ayuu rabaa inuu kuu sheego kelimada aakhirkeeda inay rafcisan tahay inay nasbisan tahay inay khafdisan tahay inay jasmisan tahay wixii lagu fahmi lahaa ayuu raba inuu kuu sheego baabu macrifati ay haadaa baabu macrifati calaamaati aqsaami اlicraab icraabka qeybihiisii afarta ahaa qeyb kasta calaamadihii lagu garo lahaa rafcihii buu marka ka bilaabay wuxuu yidhaahday lirafci rafcihi arbacu calaamaatin afar calaamadooduu leeyahay afar sumadood oo lagu garto ayuu leeyahay kelimadan inay marfuuco tahay afar calaamadood oo lagu garto oo aakhirkeeda laga helaa jirta addammatu dammada wahiya alaslu ayadaa asal ah kelimada aakhirkeeda haddii god lagu arko dammadu waa godka waa xarako kelimada aakhirkeeda haddii god lagu arko waxaa leeyahy kelimadan way rafcisan tahay inay rafcisan tahayna waxaana tusinaya calaamadan aakhirkeeda yaalla calaamadan aakhirkeeda taalla oo ah godka damadu marka waa calaamad rafcuhu ay iska leedahay ayadaana asala wuxuu uhi wahiya al aslu ayadaa asal ah wuxuu ula jeedaa haddii wax la rafcinaa waxaa asal ah in lagu rafciyo damo rafcaha marka calaamadeeda asalka u ah waa damada wixii intaas ka soo haray waa wax damadu ay wakiilatay oo damada wakiil u ah laakiin rafcaha calaamadiisa asalka waa damadaas waayo alifta iyo waawda iyo nuunta waa wax naa'ib ka ah damadan saas daraaddeed hadhow waxaa la dhihi doonaa niyaabatan can idama damaday naa'ib ka yihiin ilaan asalku wuxuu yahay hadii wax la rafcina in damo lagu rafciyo waya lasulayadaa asal ah wuxuu yidhaahday walwaawu iyo waawda walalifu iyo alifta iyo wannuunu nuunta wa hiya saddexdaas naa'ibatun can idammati damada ayay naa'ib ka tahay saddexdaasna damaday naa'ib ka yihiin waawduna damaday naa'ib ka tahay aliftuna damaday naa'ib ka tahay nuuntuna damaday naa'ib ka tahay laakiin ayaga laftigooda calaamad rafci waa noqdaan calaamad rafci ha noqdeene calaamad rafci oo asala miya amase waa calaamad rafci oo farac ah waa calaamad rafci oo marka farac ah calaamaadka rafciga marka laba kale ah asal iyo farac asal waxaa ah damada saddexdaanna farac waayo farac waxaa laga wadaa yani damaday naa'ib ka yihiin alalifu walwaaw wanuun wahiya saddexdaasna naa'ibatun can idama fa ama damatu damadii miya damada haddaba xaggee laga helaa meelaha damadu ay geli karto way xadidan yihiin wuu kuu sheegi doonaa fa ama damatu damadii miya fatakunu calaamatan calaamad bay lirafci ugu noqotaa fii arbacati mawaadica afar meelood waxaa muhiim ah in la ogaado waxyaabaha la icraabo qeyb asmaada ka mida iyo qeyb afcaasha ka mida waaye waxa la icraabo waa qeyb asmaada ka mida iyo qeyb afcaasha ka mid ah ayaga dhan marka la isku soo darana waa sideed iyo toban xabo ayaga dhan marka la isku soo daro waxaan dhihi lahaa waa sideed ayadaa marka la isku daro waa sideed waxa dhan oo la ciraabo isku soo wadagey kulligood isimka mufradka ah jamcu taksiirka jamcu lmuanatu saalim jamcu lmudakaru saalim asmaau lkhamsa altathniya lixdaas waa asmaa iyo labada soo hartay oo ah ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay iyo afcaalu lkhamsa meeqo waaye sideed waxa la icraabo oo la rogrogo dhammaantood waa sideeddaas sideeddaas marka waa laba qaybood qeybna waa asmaa qeybna waa afcaal afcaashu meeqo waaye labo ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay iyo afcaalu lkhamsa lixda kalena waa asmaa oo ah ismka mufradka ah iyo jamcu tagsiirka iyo jamcu lmuanafu saalim iyo jamcu lmudakaru saalim iyo asmaau lkhamsa iyo tahniyada lixdaasna waa asmaa haddaba lixdan asmaada ah rafcaha waa gelayaan nasbahana waa geli doonaan khafdahana ayaguba khaas u yahay labadan afcaasha ah rafcaha waa gelayaan nasbahana waa gelayaan khafdo shuqul kuma laha ayagu jasmahana ayagu gaar u yahay waxaa markaa ogaataa isimka mufradka ah saddex xaaladood uu leeyahay jamcu tagsiirkana sidoo kale jamcu lmuanaf saalim sidoo kale asmaa lkamsa sidoo kale tasniyada sidoo kale isim kasta saddex xaaladood uu leeyahay rafco iyo nasbo iyo khafdo ficilkana sidoo kale ficil mudaaric aladii lam sil biaakhirihi shay ama afcaalu khamsa mid kastoo ka mida saddex xaaladood uu leeyahay rafco iyo nasbo iyo jasmo waxaan rabaa markaa isim kasta saddexdiisa xaaladood in la yaqaano isim mufrada maxaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu khafdiyaa jamcu tagsiir sidoo kale asmaa lkamsa sidoo kale musanaha sidoo kale jamcu mudakar saalim sidoo kale afcaashana sidoo kale ficil mudaaric aladii lam sil biaakhiri shay maxaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu jasmiyaa afcaalu khamsa sidoo kale isim kasta ama ficil kasta saddexdiisa xaalood waa in la sugo intaas haddii la xifdiyo oo la fahmo icraabku uma dhimana marka icraabku intaasu ku egaya waa intaas keliya waa waxa meesha uu ku sheegi doono oo dhan waa intaas muqadimaadkaas ma la fahmay waxaan dhahnay waxa la icraabo waa sideed shay lixna waa asmaa labana waa afcaal lixda asmaada ahna waa sheegnay labada afcaasha ahna waa sheegnay asmaada saddex xaaladood ay leedahay afcaashuna saddex xaaladood isim kasta marka macnaheedu wuxuu yahay taas isim kasta saddex xaaladoodu leeyahay rafco iyo nasbo iyo khafdo wixii lagu rafci laha wixii lagu nasbi laha wixii lagu khafdi laha waa inaad taqaano ficil kastana saddex xaaladood wixii lagu rafci laha wixii lagu nasbi laha iyo wixii lagu jasmi laha waa in la yaqaano intaas keliya waa ama damatu damadii miya fatakunu calaamatan calaamad bay lirafci u noqotaa fii arbacati mawaadica afar meelood fi lismi lmufrad isimka mufradka ah waa meesha koobaad afarta meelood ee damada laga helo meel ka mid ah oo isimka mufradka ah wa huwa hunaa meeshan isimka mufradka ah waxaa la yidhaahdaa waa shaarixaya maa laysa musanan walaa majmuuc walaa min alasmaai sita isim mufrad waxaa la yidhaahdaa wixii musanan aan ahayn jamacna aan ahayn asmaa sitahan aan ka mid ahayn saas daraaddeed marka abuuka inkastoo hal xabo uu yahay laakiin istilaaxa lama dhaho isim mufrad ah ilaan isimka mufradka waa inuu yahay musano waa inuusan noqon jamacna waa inuusan noqon asmaa sitan waa inuusan ka mid noqon isimkaas mufradka ah haddii la rafcinaa waxaa lagu rafciyaa damo aakhirka kelimada taala munsarifan kaana ama munsarif ha ahaado isimkaas mufradka ah ow gayra munsarifin ama kayru munsarif ha ahaado isimka mufradka ah ee damada lagu rafcinaa munsarifna waa noqon karaa kayru munsarifna waa noqon karaa munsarif waxaa loola jeedaa midka tanwiinta wata asarfu huwa tanwiin sarfi macnaheedu waa tanwiin isimka mufradka ah ee damada lagu rafcina isim tanwiin watana waa noqon karaa sida zaydun iyo rajulun iyo kitaabun isim aan tanwiin wadanna waa noqon karaa oo kayru munsarif ah sida ibraahim iyo axmed iyo wixii la mid ah ow kayra munsarifin naxu qaala allaahu allah wuxuu yidhi qaala waa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxla lahu min alcraab allaahu faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhiri allahu marka waa isim mufrad ah waana rafcisan yahay inuu rafcisan yahay maxaa lagu gartay calaamadii rafcaha ee damada ahayd ayaa aakhirkiisa taalla aakhirkaas oo ah ha-da ilaa meesha calaamaadka laga fiirina waa kelimada aakhirkeeda qaala allahu tacaala allah marka waa isim munsarif ah al aa gashay uun maahane waa isim munsarif ah waxay la mid tahay alkitaabu iyo alrajulu iyo almasjidu iyo wixii la mid ah haddii lagu weydiiyo alkitaabu munsarif miya mase waa kayru munsarif maxaa leedahay waa munsarif had hadda ma sarfisnaa o tanwiinta haddii lagu dhahaana tanwiinta ashaa diiday laakiin asha haddii laga dhaafo ya munsarif uu noqon lahay kitaabun uu noqon laha wax sarfigiisa maanicay meesha ma yaallaan lafduljalaalaana waa saas qaala allahu tacaala midka labaad oo kayru munsarifka ah wa id qaala ibraahiimu waxaad ka sheekaydaa ibraahiim markii uu yidhi wa id waqti ka sheekay qaala ibraahiimu ibraahiim uu yidhi qaala waa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxla lahu min alciraaq ibraahiimu faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi addama maantana waa kayru munsarif aakhirkiisa sarfi ma yaallo tanwiin kelimada aakhirkeeda ma taalo waana isim mufrad ah waa isim mufrada oo kayru munsarifa damuuna ku rafcsan yahi waa ujeedaa labadaas marka damadoodu waxay ahayd damo daahira ah damadu muqadarana waa noqotaa sida miisaalka wa id qaala muusaa waxaa ka sheekaydaa nabiyullaahi muusaa markuu yidhi qaala waa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxla lahu min alciraaq muusaa faacil marfuuc وclاamaة rfعihi اlأlf وclاamaة rafcihi dmaة mqadaraة calى اأlf manaca min ظuhuuriha التacadud damada markaas ku qadaran tahay wa fii jamci taksiir meesha labaadna waa jamcu taksiirka munsarifan kaana munsarif ahaado jamcu taksiirkaas oo kayra munsarifin ama kayru munsarifa noqdo meesha labaad ee damada laga helo waa jamcu taksiirka jumuucda waxay u qaybsantaa laba qaybood jamc waxaa la yidhahdaa jamcu tasxiix jamcna waxaa la yidhahdaa jamcu taksiir jamcu tasxiixa waxaa iskula jira jamcu lmudakaru saalim iyo jamcu lmuanasu saalim labadaas jamcu tasxiixa la isku dhahaa jamcu taksiirna waa gaar labadan jamcu tasxiix waxaa loogu magacaabay sideedaba jamcu ogow waa mufrad mufrad kale loo geeyey oo mufrad kale loo geeyey iyo kasii badan waa saddex mufradoo la isu geeyey iyo ka badan soo saas ma aha jamcu wuxuu ka bilowdaa saddex iyo wixii ka badan mufradka jamaca laga dhigaa haddii binyadiisa ama xuruuftiisa iyo xarakaadkiisu ay badbaadaan ee calaamadii jamaca xagga dambe laga raaciyo waxaa la yidhahdaa jamcu tasxiix ama waxaa la yidhaahdaa jamac saalim ah saalim macnaheedu wuxuu yahay jamacan mufradkiisii waa badbaaday waxba lagama taaban waxba lagama bedelin muxuu ka badbaaday takyiir bedelid isagoo sidiisii ah xagga dambe calaamadii jamaca laga raaciyey tusaale ahaan waxaan jamcinay zayd zaydun aa la jamciyey markaasaa waxaa la yidhi zayduuna xarakaadkii zayd waxmaa iska bedelay waxba iskama bedelin xuruuftiisiina waxba iskama bedelin xagga dambaa waaw iyo nuun oo calaamatu jamci lmudakara laga raaciyey jamcan marka waxaan leenahay waa jamcu lmudakar asaalim saalim waxaa laga wadaa salima binaau mufradihi min ataqyiir mufradkiisa qaabkii uu u dhisnaa sidiisii u dhisan yahoo isbedel uu ka badbaaday wax isbedela kuma dhicin jamculmuanaf saalimna waa la mid haddii la rabo in la jamciyo mu'minatun waxaa la leeyahay mu'minaatun baa la leeyahay xagga dambaa waxaa laga raacina alif iyo ta wax isbedela maa ku dhacay binyadeedii qaabkee udhisay wax isbedela maa ku dhacay isbedel waa ku dhacay laakiin isbedel muctabara ma aha isbedel ku dhacay wuxuu yahay mu'minatun marka la rabo jamculmuanaf saalim in laga dhigo ta'daas waa la tuuraa mu'minatun ta'deeda waa tuure kadibna alif iyo ta oo calaamatu jamci lmuanaf saalima xagga dambe laga raaciya tuuritaankaas ta'da la tuuray isbedel muctabara ma aha sababtu waxay tahay haddee ta'daan markii la ta'niifinayay kusoo korortay kelimada asal ahaanteeda lama dhalan ilaan kelimada waxaa asala muuminun ba asal ah ee markii la rabo in la ta'niifiya ta'daan lagu soo daray ma fahanteen marka tuuritaanka ta'daani wax ictibaara ma lehen sababtoo markeedii horeyba meesha e ay zaa'idku ahayd marka tuuritaankaas wax ictibaara ma waxay ka dhigan tahay wax isbedel uusan ku dhicin marka mu'minatun wax isbedela kuma dhicinaa la leeyahay xuruufteediina wax isbedela kuma dhicin xarakaadkiina wax isbedela kuma dhicin alif iyo ta oo calaamatuljamci a xagga dambe laga raaca marka waxaa leeyahy jamcu lmu'anas asaalim ay salima binaau mufradihi min ataqyiir jamca waxaa jira laakiin mufradkiisa aan la badbaadin oo isbedel lagu sameeyo marka la rabo in la jamciyo jamcaasa waxa la yihah jamcu taksiir tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan jamcinno kelimada ah kitaab kitaab hadda see u xarakeysanta u ujeedaa kaafku waa hee hoos dhigan yahay ta'duna waa kor dhigan tahay alifna waa ka dambeydaa aliftaasna ba-a kasii dambeyda markii la rabay in la jamciyo waxay yidhaahdeen kutubun isbedel soo ma jiro xuruuftana isbedelaa ka jira xarakaadkana isbedelaa ka jira kaaftii mufradka ku hoos dhigneed hadda way godan tahay jamaca ta'dii mufradka ku fatxisneed hadda jamaca way godan tahay aliftii ka dambeydana waaba la jarawa xarakaadkan marka isbedelaa jira xuruuftana isbedelaa jira jamacan waxaa la yidhahda marka jamcu taksiir maa macna taksiir ay kusira binaau mufradihi wa guyira cinda aljamci mufradkiisa marka la rabay in la jamciyo mufradkiisa isbedelaa lagu sameeyaa laga wadaa isbedelkaas oo ah xarakaadkaas isbedelay iyo xarafkaas isbedelku uu ku yimid oo la xadfay marka jamcan waxaa la yihahdaa jamcu taksiir waana noocyo badan yahay xarakaad keli inuu yahay waa dhici kartaa xuruuf iyo xarakaad isla socda xuruufta ziyaada inay taha waa dhici kartaa nuqsaan inay tahana waa dhici karta wa jamci taksiir iyo jamca la jejebiyey waxaa haddaba la jejebiyey ma jamaca amase waa mufradka waa mufradka la soco munsarifan kaana ama munsarif ahdo gayra munsarifin ama hayru munsarif ahdo naxu qaala asxaabu muusa nabiyullaahi muusa raggii la socday baa waxay yidhaahdeen asxaabtiisii baa waxay yidhaahdeen qaala asxaabu muusa asxaab waa jamcu taksiir mufradkuna wuxuu ahaa saaxib isbedel sooma jiro isbedelaa jira qaala asxaabu muusaa nabiyullaahi muusaa raggii la socdaa waxay yidhaahdeen qaala waa ficlun maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab asxaabu faacil marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratun fi aakhirihi asxaabu mudaaf muusaana mudaaf ilayhi waa jamcu tagsiir oo rafcisan wuxuu ku rafcisan waddamada aakhirka taalla kaas haddaba waa munsarif ee kayru munsarif maa maanta wuu kalfisan yahay haddii aan la idaafayn lahayn idaafadaa maanta u diidee sarfigee sarfigu bannaanku imaan lahaa qaala asxaabun baa la dhihi lahaa laakiin hadda waa idaafaysan yahay idaafadaas u diiday sarfiga qaala asxaabu muusaa midda labaadna wa masaakinu tardawnahaa wa masaakinu tardawnahaa iyo guryo aad la dhacsan tihiin oo aada raalli ka tihiin masaakin waa jamcu maskan isbedel sooma jiro maskan masaakin isbedelaa jira waana gayru munsarif la soco masaakin waalmaanicu lahu min asarfi siiqatu muntaha aljumuuc ilan calaa wadni waxay ku socotaa mafaacila waana rafcisan yahy wuxuu ku rafcisan yahy damada ee aakhirka taala wamasaakinu tardawnahaa iyo guryo aan raalli ka tihiin wamasaakinu alwaawu xarfu cadfin mabniyuna calaa alfatxi laa maxala lahu min alcraab masaakinu macطuufun calaa aabaa'ikum wاlmacطuufu calى almarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damat ظaahiraة fii aakhirihi tardawnahaa jumladaasna waa nacti wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin nactun limasaakin wamasaakinu masaakintaasoo tardawnahaa aabaaؤukum bay marka ku cadfan tahay qul in kaana aabaaؤukum sooma ahayn aabaa'daasna waxaa lagu rafciyey inay tahay kaana isimkeedii wa min aayaatihi aayadaha ilaahay waxaa ka mida aljawaari kuwa socda yacni doomaha iyo maraakiibta wa min aayaatihi aljawaar labada hadda aan soo marnay oo jamcu tafsiirka midna munsarifku iyo midna kayru munsarifka uu yahay damadu way ka muuqatay iyadoo damadii ay ku qadaran tahay waatana wa min aayaatihi aljawaari aljawaari waa jamcu jaariya soo isbedel ma jiro waa jira damadu laakiin maanta way ku qadaran tahay waxayna u qadaran tahay lithiqal marka waxaa leeyahay min aayaatihi min waa xarfu jarin mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alcraab آياaت مجrور بmن وعلاaمة جر kسرة ظاaهرة في آkخر آياaت مضاaف وlاaو ضمير متصل مبني على الkسر في محل جر مضاaف إليه الجار والمجrور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره kائنة oo خبر مqdم ah kائنة خبر مqdم ah kdhg aljawaarina waa mubtada muahar marfuuc calaamatu rafcihi damat muqadarat cala alyaai manaca min duhuuriha hiqal ilan waa ism manquus eh haddii marka qiraa'ada la qabto qiraa'ada ya-du ay xadfan tahana waxaa leedahay marfuucu calaamatu rafcihi damat muqadarat cala alyaai almaxduufati litakfiif manaca min duhuuriha hiqal liannahu ismun manquus waa la iska xadfaa marka aljawaari bay asalku ahayd laakiin min ajli takfiif ba waxaa la iska yidhaahday aljawaari marka ya-du way xadfan tahay liajli takfiif bay u xadfan tahay marka aljawaari waa mubtada muakhar ah min aayaatihina waa khabar muqadam ah wallahu aclam halkaas ka joogo